xadiidka صaxiixa ay leeyihin maqlay dadka dhexdooda ay ku faafeen ay rasuulka ilaahay u tiirinayaan oo ay sheegayaan axaadiistaasi way shuhrowday oo carabaa dadka dhexdooda way kuba shuhrowday laakiin in badan oo kamida kolba yaday asalba lahayn kolbay daciiftoo kaasi shuhradii istilaaxiga ahayd maaha waa almashhuur cala lasma noocaasna waa nooca muhim ay tahay in loo cinaayoodo ee kutub gaaray culimadu udejiyeen waayo had iyo goor waa ishkaaliye ruuxa ka hor imanaysa nin waacida ama dad wacdeeyuu maqlayaa nin khadiibuu maqlayaa waxyaalo dad caamo ah waxay iskaba soo qaateen ama dee nin kalo dee bal dadka bal cilmigaba laguma tiriyo oo inta badanna dee axaadiista dadka dhexdooda kuba faaftay ee la wada maqlayba had iyo goorna kolkol dee aan asalba yeelanayn ama daciifa ama dacfigeedu adag yahayba de bal taas oo waa ta ay idhaaheen almashhuur cala alalsin ee mashhuurkan istilaaxiga ama markaa kutubtan macruufka ee uu leeyahay sakhawi iyo ibnu dayric iyo iyo ay leeyihin dee cajluun iyo ay makale suyuud iyo sarkashiga xataa xaafidka xaafid manaragban bal muyi dee barko way kasoo naqliyaan laakiin haddana bal iyo ayma kaleba iyada taa mashhuurkaasi ee kutubta mashhuurka ee maqasid alxasan iyo kashfu alkhafa iyo tamyiis adayib iyo kuwaasi ay kaba mid yihiin iyo dee kutubta kale iyadna waa kutub waxoogaa oo madbuuca alxamdu lilah waa iyada mashhuurkii calalasina waana kutub aan aad iyo aada ugu baahanahayo axaadiistan dadka dhexdooda ku faaftay la maqlaye ama kutubta aan ku arkayno ama afwaahdaba lagaba maqlayo ayay sheegayaan martabadeedii iyo waxay tiiyo ciddii warisiiyaba ay sheegayaanoo waa kutub aada u muhima oo ay tahay ruuxu inu kolle cinaayo u yeesho bal taas iyada waxa ay tahay almashhuur cala lalsino waa nooca labaad ee uu markaa bal isagu uu kaba hadlayo uu yar sheegayo bal markaasi ba xagga dambe nooca taqsiimka kale shaarixu ثuma min almashhuuri ma tawatara wahuwa ma yarwiihi bihi ma yarwiihi jamcu xudira kdibhm crفa kamasx الkf rafcu اlyadayni caadim lilkhulf waqad rawaa xadiiثahu man kadaba akharu min sitiina miman صaxiba halkana sheekhu wuxuu saddexan bayd inooga sheegayaa noocii tawaaturka lagu magacaabayey oo wuxuu yihi sheekhu raximah اllahu tacaalى ثuma min almashhuuri kii isagu mashhuurkaa imaka tacriifkiisa aan kasoo baxnay waxa kamida ma xadiis isagu tawaatara tawaaturay israacraacay oo dee iska daba tegay markaa tawaaturka lagu magacaabayo dee tawaaturkuna waxa weeyaan waa wax iska daba imanayo o israacraacay oo iska daba tegaya tawaatur laydhaah haddaba kaa isagu tawaaturay baa kaba mida muxuu yahay tawaaturku wahuwa isagu maa xadiis weeye yarwiihi uu warinayo oo isaga waa xadiis yarwiihi uu warinayo jamcun jamaaca ay warinayaan iyo koox xudira la manciyey curfan caada ahaan kadibhum beentooda inay dadka intan la ege ay beeni intay ku heshiiyaan ay dhahaan beentan aan sheegno ama beeni calaa sabiil itifaaq ay ugaba dhacdo caada ahaan la manceyoonay dee xagga caada ahaan wax dhacaya ahayn wadalika kamasxi lkhufi kufka masixitaankiisiiba ka axaadiisi masxi lkhufi kufka masixitaankiisa axaadiisiisiiba weeye marka halkan muxuu sheekhu inoogu sheegay mutawaatirkii waxaanu inoo sheegayaa mashhuurka qeyb ka mida inuu yahay oo taa macnaheedu ay tahay dee mashhuurka ayaa ka caamsan mutawaatirka oo mutawaatirkuna waa qeyb mashhuurkii ka mid oo marka waxay noqonaysaa kullu mutawaatirin mashhuurun walaa cagsa mutawaatir kastaa waa mashhuur laakiin dee mashhuur kastaa mutawaatir maaha oo say dee taasay suu markaa dee mutawaatirku qeyb mashhuurka kamida uu noqonaya haddii bal saddex kii wixii iyo wax ka badan kii ay wariyeen mashhuur laba yidhi ama kitaab kastaan ku hayno saddex wixii ka badnaa kii lawar ay wariyeen mashhuur weeye la yidhi tiradaasi saddexda ka sarreysa hadday badato oy korodho oy xad gaadho dadka intaa leegee kala duwaneen meel wada joogine haddana xadiiskan wada wariyey dee xad caada ahaan markaynu eegno dee tajwiiz caqli lama eegayo caqli wuxuu suurayn karo ama suuraysan karo oo kolkol waxaan dhacahayn buu iska suuraysan karo caqliga ee caada ahaan marka la eego iyo dee sida curfi ahaan dadka intaa leegay kala duwaneen isba aqoone midba meel joogay inay beenun intay isku ulmaan ay ku heshiiyaan oo beentaan aan sheegno ay yidhaahaan inaani caada ahaan u dhacayn ama yaanay kuba heshiininbe ruux iyo laba aan isogeyni been keliya way wada sheegi karaan oo caadadii taa way iska banaynaysaa inuu ruuxani been sheego ku kaloon ogeynba uu beenta nafteedii sheego tawaarud alkhawaadir oo kale ama mid labaad iyo mid saddexaad laakiin dad fara badan oo kala duwan inay been un calaa sabiil itifaaq uga dhacdo beenkani sheegay kii kalena sheegay kii kalena sheegay kii kalena sheega dee caadi ahaan way u dheeraanaysaa ama mustaxiil bay u noqonaysaa haddaba hadday gaadhaan tiro ama xad ay tiradii ka gaadhaan caadi ahaan ay mustaxiil tahay ama aanay suurtagal ahayn inay been ku heshiiyaan ama been calaa sabiil itifaaq ugaba dhacdo taa waxaa lagu magacaabaya oo dee taasna aan iyana dabaqo keliya noqonin hadduu xadiidku sanadkiisu dabaqaad yeeshay dabaqaadkii ay taasi dhamayso waxaan dee laynoo soo noqonayaana qadiyo caqliya aanay ahayna wax ama la arkay ama la maqlay ay tahay taasi waxa weeye mutawaatir baa lagu magacaabaya markaa dee saddex wax ka sarreeye ayaa wariyeyba markaa imanka ama saddex iyo wax ka badan baa wariyey se tiradii baa badnaato dee tiro gaara noqoto xado dee imanka saddex iyo afar iyo shan iyo lix iyo toddoba iyo waxaaban iska odhanaa mashhuurkii markay arrintu sii kordhay sii badnaato waxaa dee tacriifkii mashhuurku waa ku rumoobayaayo saddex wax ka ka sarreeya kay warinayaan waa la odhan laakiin wax gaara ayuu yeeshay wasfi gaaruu yeeshayo waa arrintan kusoo korodhay arrintu inuu yaqiin iyo cilmi inoo faa'iideeye aho dee caadadii ay mustaxiil kaba dhigayso dadkaa inay beeni kaba dhacdo ama tawaaduha uga dhacdo ama calaa sabiil itifaaqa ugaba dhacde kaas baa mutawaatiro markaa waa qeyb mashhuurkii kaba mida oo mashhuur kastaa m mutawaatir kastaa mashhuur waa yahay oo waayo saddex wax ka badan baa warinaya ama saddex iyo wax ka badan laakiin dee mutawaatir kastaa mashhuur maaha oo afartii iyo ama saddexdii iyo dee si haddaan eegno tacriifka gaar ahaaneed ama lix iyo toddoba iyo mashhuur waa la odhanaya lakiin mutawaatir lama odhanayo bal markaa tan buu u leeyahay suma min almashhuuri mashhuurkii waxa kamid ah oo qeybihii mashhuurka ah nooc gaar oo la yidhaha mutawaatir la yidhaha mutawaatirkiina wuxuu inoogu tacriifiyoon xadiidka jamaaco badan ama kooxi ay warinayso kooxdaasa marka la eego sifaadka ay leeyihiin iyo tirada ay leeyihiin iyo say dad u kala tagsan oo u kala duwan oon meelba wada jooginayaan adigu bal caadadii ay mustaxiil ka dhigayso dadka intaa leegee kala duwan inay beeni ka dhacdo calaa sabiili itifaaq ama calaa sabiili tawaadu heshiin ay kuba heshiiyeen inay beentaa sheegaan kacaynkaasa waxaa lagu magacaabaya mutawaatir baa lagu magacaabaya kollayna shuruud wixii intaa ka ziyaadsanayd ee kutubtii horean kuba soo aragnay waayo xaggii cadadkin buu sheegay ee inay taasi min awalihi ilaa akhirihi dee ay sanadkii oo dhan taasi dhamaysanayso waxaa khabarkan lagu soo noqonayaana wax maxsuusa uu noqdo ama mushaahada ama masmuuca ee wax caqliya aanu ahayn cilmina ay faa'iideyso ama yaqiin dee khabarkoodaasi uu faa'iideeyo bal taa horeynu usoo aragnay balkaa mutawaatir baa la yidhaha marka misaal misaal buu ina siiyeyo wuxuu uhi masxu lkufa ama masxu lkufayn dee xadiiskiisa ama rasuulku inuu masaxday labada kuf dee taas asxaab aada u badan baa wariyey oo ilaa kontomeeye gaadhay waa dad aada u badan saxaabadii markay konton ay gaadheen tiradoodu dee dadkii ka dambeeyey oo dhici karta saxaabi keliya inay tiro intaa leegna ay kaba wariyaan tirada way sii kordhaysaa un way sii badnaanaysaa un marka axaadiista mutawaatirka ayuu kaba mid yahay ka labada qof masixitaankoodu oo waa axaadiista iyadu tawaaturtay taas dhowey bal amsil kalena waa inoo sheegayaa oo weliba tobankii jannada loogu bishaareeyey bal todo kontonkaa waxaa ka badan ama toddobaantanka saxaabiya masxal kufayn wariyey tobankiina kamid bay ahaayeenba marka wuxuu uhi suma min almashhuuri mashhuurka waxaa kamida ma xadiis ba ma dee tawaatara tawaaturay ayaa kaba mid oo ama alxadiis aladi tawaatara alifna waa lidlaaq alkaafiya wahuwa kaa mutawaatirkii ujeedadu waa mutawaatirkii baa mashhuurkii kamid ah wahuwa mutawaatirku isagu kaa tawaaturay ama mutawaatirka lagu magacaabaya maa xadiis weeye yarwiihi uu warinayo jamcun jamaaca ay warinayaan iyadoona dee cadad gaara aynaan ku koobahaynba jamacaaso xudira la manciyey kadibuhum beentooda waa inay been yihiin kuwa sheegay oo beentan ku heshiiyey ama calaa sabiili itifaaq ay ugaba dhacday la manciyey curfan curfi ahaan caadi ahaan oo ujeedadu caadadii ay mustaxiil ka dhigayso waxaan dhici karin ay ka dhigayso dadkaa kala duwan ee badan ee waxa weeyaan inay warsi dhee beentan kusoo heshiiyaan oo dee waa warar kuba imaka warar badan oo akhbaartan aynu maqlayna ama wadamo kale aan ka maqlayna dee nooc wasfigan bay yeelataa kuwana ruux baa kuu sheegaya shaki waaba laga shakiyi karaa laba laba iyo saddex iyo laakiin haddii dad kala duwan oo midba meel ka yimi uu war kaaga sheega magaaladeenan kaba dhacay oo waxa weeyaan waa midba meel buu kaba yimi warkin de waa kol waxa way dhici karta de inu de inuu noqdo mutawaatirkaasa wixii aada yaqiinsatood hagaag u rumaysato haddaba jamac caadadu ay mustaxiil ka dhigaysa been inay calaa sabiili itifaaq ama calaa sabiili tabaado ay gaba dhacdo kay warinayaan kaasba weye wadalika masxil khufiba weye marka wuxuu yihi sheekhu isagoo misaal kalena inoo sheegi rafculyadayni labada gacmood oo sare loo qaado marka salaada la gelayo iyo waktiyadee taas sare loo qaada ama salaada dhexdeed caadimun ku waayey weeye isaguna lilkhulfi khilaaf ku waayey weeye oo kaasna dee waxa weeyaan axaadiisa mutawaatirka ayuu ka mid yahay oo khilaaf laysku khilaafsanyay inuu mutawaatir yahay waa la yahayba oo isaguna culimadu dee waxay iyaguna ku tegayaan ama ay tahay axaadiisa mutawaatirka inuu kaga mid yahay rafculyadaynna maaha fi ducaai de waa fi salaat ama rafculyadayn fi ducaa kollay mu axaadiis iyaguna saxiixa ayaa kuba sugan ee mid kastaa gooni ahaantiisa uma tawaatirin walow qadarkan mushtaraga ah oo ah cinda rafcilyad cinda ducaa indee gacmaha sare loo qaadayo ay tawaatur macnawiya culimadu kuba tiriyaan bal haddaba markaa rafculyadayni labada gacmood oo sare loo qaado waa salaada dhexdeeda weeye waa markaa dee salaamo salaadii laba geli caadimun ku waayey weeye lilkhulfi khilaaf laysku khilaafsanyay inuu mutawaatir yahay taas oo isaguna ujeedadu waa amsiladii uune axaadiista mutawaatirkaa waxaa ka mida rafculyadayn oo iyadna saxaabo casharaad ah ayaa warinaya oo bal markaa rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh khaasatan dee waa xidhashada oo kale iyo rukuucda oo kale iyo bal markaa taas iyagaa dee waxaa ka wariyey asxaabo adiguna iyaguna casharaad gaadhay oo badan ayaa kaba wariyey oo iyaguna ilaa kontomeeya way wariyeen bulan bal kolley sharaxna waa iyada eegan doontaan suyuudina kolley wuu soo yar noqnoqdaa kol kitaab uu leeyaho qaala suyuudiyu fi nuqaaya waxaa dhici karta dee dhammaantiina idaan ama dadka badankoodu kitaabkaas iskadaa arage aan laba maqlin laftiga nuqaayana bimacna alkhulaasa ayuu luqada carabeed yahay markaa dee nuuntana la damiyo oo kale kitaabkan oo kale waa kitaab haddii bal dee uu shuhroobo ama uu aad iyo aad u bato oo kale usuuban lahaaba marka la eego anwaacaha uu kulansaday kitaab dee ama dawraad lagu qaato ama mubtadiyo imaka dee bacd albilaad ayaaba anwaacdiisa qaarkood dawraadka iyo markaa dee ayaamaha kuba qaata markaa dee culimadu ay dhigayaan waxa weeyaan waa suyuudi baa wuxuu leeyahy raximah llahu tacaala hau alifay kitaab uu nuqaayo ku magacaabay waa kitaab aada u mukhtasara laakiin wuxuu kulansanayaa afar iyo toban nooc ama afar iyo toban fani oo cilmi ah oo de isagoo usuuludiin kaba bilaabaya haddana culum lqur'aan wax kamida kuba xigsiiyey kitaab yaroo kooban ooba nukhbada oo kale unoo mustalaxa kitaab yaroo kooban oo kale oo dee sawaariqaadka oo kale oo iyadna usuululfiqiya faraa-id oo kale fiqi kale ma dhigan ilaa uu gaadhsiiye dee isaga naxwadiiyo sarfigii culum lmacaani ama dee culumtii balaaqada oo kale ilaa uu gaadhsiiyey nooc gaara ama in yaroo iyaduna dee khulaasadaas ama sayib yar ahoo kaba hadlaya tashriixa iyo dibi iyo waxyaale kaba hadlaya taas oo afar iyo toban nooc bay noqotay marka afar iyo tobankaas dee muqaaya uu ku magacaabay waana funuun adigu dee kutayib kuta yaryar oo wada funuun aho funuuntii culimada markaasaa wuxuu ku sharxay kitaab isaguna sharax adigu dee iska adigu kuba sharxay uu ku magacaabay itmaam diraaya biquraai nuqaaya kulayna hore waa loogu madbuceeyey masar dabcadaasi idman are markaan isagoo gooni loo madbuceeyey oo sasagal iyadoo gooni loo madbuceeyey de waxaan ognahay bacd alculama ama bacd takatiirati sacuudiya oo kale khaasatan inta tafsiirka ee culum lqur'aan oo kale oo inay dee dawlaadka kuba bixiyeen gaar ahaan ay uga sharxeen oo sharxo inuu jiro waa sharxii laga qoray cajalaadkii dee bal markaas oo kale ismaam diraayarta dee kutubta qaarkood bu hawaamishtooda uu kuba madbacaysnaaye laakiin waa dee imanka qaybtii mustalaxa ayuu sheegaya waana afar iyo toban fani ayuu kulansaday oo mid kastaaba dee kitaab yaroo bidaayo noqon kara oo ruux mubtadiya loo dhigi karo oo weliba markii dambana uu isagu dib u sharxay oo taas ay tahay marka kitaabka nuqaayuu sheegaya waa kitaab saasa wqad rawaa xadiiثahu man kadaba akaru min sitiina miman صaxiba waqad rawaa waxa wariyey xadiia waay xadiiث nabiyi salى الlahu عalيه wasalam ee man kadaba ahaa aliftuma waa lidlaaqay man kadaba calaya mutacamida akaru wax ka badan min sitiina lixdan oo miman dadkii kaba mida صaxiiba rasuulka ilahi la saaxiiba alifta صaxiibana waa lidlaaqun macnaa waxa wariyey xadiiثka man kadaba calaya mutacamidan isaguna waa amsiladii mutawaatirke bal waa misaalkii ugu muuqashada badnaabe lixdan saxaabi wax ka badan oo lixdankaasta ilaa saddex iyo lixdanba amase in ka badan ay barhkood boqol iyo gaadhsiiyeen kolley ilaa saddex iyo lixdan raggaa magacyadooda kaba mida iyo kutubta ay ku kala sugayiin na suyuudi baaba kitaabkiisa aljaamic sagiir ayuu kuba soo wada dhigtaayo oo dee waxay saxiixu jaamicna waa wax kuba sugan xadiiskan markuu warinayo bal taas dad aada u badan weeye oo saxaabadii rasuulka kamid oo dee kitaabkaan tilmaamayna kutubtay ku kala sugan yihin ba macnuhuna maaha haddii mid mid loo ego axaadiisan in isku wada derajo ahaan layd laakiin dee tawaaturku wuxuu kaba yimi waa lafdigan ama alfaad iskuba dhowo macnaha loo intaa badan ay warinaya waa xadiis mutawaatire axaadiista qaar saxiixeyn bay kuba sugan tahay kuwa saxiixi muslim bay kuba sugan yihin kuwa aimadii kalea soo saaray kuwa duruqdeeduba may xoog badnayne dee tawaaturkan baa keenay marka dariiqa keliya la eego bal marka adigu dad tiradaa leh oo saxaabadii rasuulka kaba mida ayaa wariye kaasna isaguna waa qaybihii mutawaatirka wqad rawaa waxa wariye xadiisa waa xadiisa nebiya salى الlahu عalيه waslm ahayd man kadaba calaya mutacamida akar wax ka badan min sitiina oo miman صaxiiba dadkii rasuulka ilahi laba saaxiibe kaba mida almusalsalu musalsalkii bal halkan holi isagoon daciifkii inoo dhigan bu nooc kan iyo nooca kuxigaba uu sheekhu inoo raaciyey oo uu sheegay markaasuu daciifkii dib ugu laami doonaa xagga tartiib ahaana dee daciifkiinu kasoo horeeyo ayay ahaydba bal markaa musalsalun musalsalkii waa waa nooc anwaacda xadiis ka mid oon arki doono dee horena aan kutubtii hore ugu soo aragnay kaa wuxu uhi sheekhu raximah اllahu tacaala musalsalun ma lwasfu fiihi wujida fii صifati الruwaati aw wasfi اlada waqala waصfu litasliimi salim lalmatnu min dacfin waqala waصfu litasalsuli salim lalmatnu min dacfin wanaqsuhu culimun musalsalun ay musalsal اxadiisi xadiiska kiisii musalsalka ama almusalsaluba dheho musalsalku maa xadiis weeye alwafqu macnaa itifaaq iyo iswaafaq waxa weeyaan wujida la helay fiih isaga dhexdiisa ama dee alwafqu dee wujida la hela ba laqbadan iskala hagaajisane maa xadiis weeye wujida la helay oo fiih isaga dhexdiisa laga helay alwafqu itifaaq fi sifati ruwaati ruwaadda sifadeedii la iskuba waafaqay aw wasfi اladaa aw wasfi اladaai waa gudashada sifadii ay lahayd ama xaaladii iyo wasfigii ay gudashadu lahayd iyo alfaadihii la isticmaalayay marka xadiiska cid kale la gaadhsiinayo ee la gudanayo taas iswaafaq la isku waafaqay xadiiska lagaba helay kaas baa waxaa lagu magacaabaa musalsal baa la yidhaha muxuu sheekhu inoo sheegaya horta lafdigan dee tasalsul waa shaygu marka uu xidhiidho oo dee barhkii barhka kale la xidhiidhsay sidaa silsilada oo kale silsilada xadiidkii waa xalaqaadkan isku wada jireen wada xidhiidhsanayn kala go-nayn waa waxaa xidhiidhsan aysan marka musalsalkuna waxa ay tahay uu inoogu tacriifiyey xadiiska bal markaa isaga laga helayo dee itifaaq ama xidhiidh iyo wax la yskaga daba tegayo ku tacalluqsan ruwaaddu sifada ay leedahay ama sifadaasi sifo qowliya ha noqoto ama sifo ficliyeen ama se la helayo alfaado isku mida oo dee israacraacaysa iska daba tegayso ah sifadan marka xadiiska la gudanayo la warinayo dadka la gaadhsiinayo uu ruuxu alfaadaha u adeegsado ee tilmaamaya si uu xadiiska ku taxamulay waayo sifatu aladaa waxa ay uga jeedaan ruuxu markan uu xadiis markaas sanad laba aqriyayo xadahanaa fulan buu odrhan ama samictu fulana buu odrhan ama akhbaranii fulan buu odrhan ama amba'anii fulan alfaadahaas ayaa alfaad ladaa la yidhaah inta badanna waxay ku xidhan yihin si uu markii hore sheekhadiisa xadiiskan ugaba xambaaray waana inoo dambeeyeen haddii ala yidhaaho haddaba haddii sifatu kuwa ama wasfi ado oo kuwaa kaba midi ay iska daba tagto ruwaadda isku raacraacaan oo bal matalan raawi baa yihi xadathanii fulan qaala xadahanaa fulan qaala xadahanaa fulan qaala xadahanaa fulan o sanadkiiba xadathanii baa aska ay iskaga daba tegeen ruwaadani amase waxay iskaga daba tegeen samictu fulanan yaquulu qaala samictu fulanan samictu fulanan taas oo kale ama akhbaranii ama amba'anii taas waxaa lagu magacaabaya musalsal haddii sifo kaloo ruwaaddu ay leedahay ruwaaddu ay isku raacaan iskaga daba tagaanna sifadaasi ama qowl ha noqoto ama ficile musalsal baa la odhanaya oo waxaa israacraacay iska daba tago bal matalan xadiiskii ahaa in allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik waxaa xadiiskaas bilowgiisa u ahaa rasuulku inuu mucaad ku yidhi inii uxibuka faqul fii duburi kuli salaat xadiidkaa markay ruwaaddii warinayeen mid kasta oo raawiye ciddii uu isaga markaas waxa weeyaan dee uu isagii u gudbinayey ee isaga kaba warinaya ayuu ku odhanaya hadalkan wa ana uxibuka faqul intaasuu ku tasalsalay wa ana uxibuka faqul kii kalena uu odhanaya kii kalena uu odhanaya oo kale waa wasfi qawliya wasfi ficligina waa jirayaayo bal xadiidka saxiixa muslim ku sugan khalaq allahu larda yowma sabti dee sidaas oo toddobadii cishaba khalqigiiba uu dhamaystay kalam waa inoogu yar dambeeyaa kaas xadiidkaas oo kale muxuu ku tahay waxaa la socotay xadiidka inuu abi hurayra yidhi shabaka biyadi abulqaasimi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa farihiisa farahayga sidaa u dhexgeliyey markaasuu ku yidhi de abi hurayre isagoo u sheegaya khalaq allahu larda yowma sabti bal xadiidka hadduu marfuuc ahaan inoogu sugnaado muslim ha kuba sugnaadee maxaa xadiidkani kuba tasalsulay raawi kastaaba marka uu xadiidkii warinayo ee isagii lagaba warinayo ninkii ka warinaya ayuu ficilkii oo kale laba imanayo intuu gacmihiisa ama farihiisa farihiisa dhexgeliyo ayuu xadiidkii markaa sheegayay markaasaa dee adigu wuxuu ku tasalsulay tashriik waana wasfi ficliya haddaba ama wasfigu ficli ha noqdo ama qowli haba noqdee hadday ruwaaddu wax isku raacaan oo isku waafaqaan oo iskaga daba tagaan ama wasfi awsaaftii ama kelimo kelimooyinkii adaha kaba mid ahayn hadday ruwaadii iska iska daba maraan kaa waxaa lagu magacaabayaa musalsal baa lagu magacaabayaa kolleyna waa anwaacda xadiidka dee kutub kala duwanna way jiraanoo maanta mar ay ka madbuuc yihiin oo kutubta musalsalaadka ay yidhaahaan walow dee axaadiista badan ay soo naqliyaan in badan oo kamide ay dee aada u daciiftahay ama barhkoodba asal aanay lahayn kutubta musalsalaadka waxyaalaha ay kuba soo naqliyaan laakiin waa kutuba maanta madbuuco barhkood ilaa laba boqol xadiis iyo waxyaalo saasa ay gaadhsiiyeen kuwana in ka yar ilaa sideetameeye iyo kutubtooda ay kuba sheegeen iyagu tasalsulay kolley waxaana idhaahaan faa'iidada uu noocani leeyahay oo kale dee gees waxaa ku sugan rasuulka ilaah oo lagu daydo oo halkii uu mucaadkaba yihi inii uxibuka marka raawi kastaaba inii uxibuka odhanayo waa nooc iqtidaa iyo dayasho ama markuu rasuulka ilaahay gacmihiisa bal hadduu xadiidkaasi sugnaado oo abi hureyre uu saas farihiisa farihiisa u dhexgeliyey raawi kastaaba markuu taa laba yimaado horta nooc iqtida way ku sugantahay rasuulka ilaah lagu dayanaya waa bal fawaaida ay uba sheegaan arrin kalena way kuba sugan tahayoo dabdi ziyaado oo xaggii ruwaadda kaba dhacayo marka xadiidkii raawigani dabdiyo ficil kale ama qowl kale oo la socdan xadiidkii kaba mid ahayna uu sidiisii usoo dabdiyo taasi waxay tilmaamaysaa dabdi ziyaadaa walow dee bal markaa dacfiga badan ee had iyo goor tasalsulka ku yimaada uu isba inoo sheegi doono marka wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala musalsalun xadiidka musalsal lagu magacaabaya ama almusalsalu min alxadiisi ma xadiis weeye wujida la helay fiihi isaga dhexdiisa laga helay waa ruwaadiisi iyo waxyaalahaas ama awsaaftii adaha alwafqu macna alitifaaqu itifaaq laysku waafaqo oo layskaga daba tago fii sifati ruwaati ruwaadda sifadooda oo sifadoo ama qowli ha noqoto ama ficliya waa taa laba misaalna aan sheegnay aw wasfi ladaa aw wasfi ladaai ama adaha oo gudashada xadiidka la gudanayo cid kale la gaadhsiinaya wasfigii uu lahaa waa alfaadii la isticmaalayo cinda aladaa ee alfaada la odhanaya alfaad ladaa taa laysku waafaqay oo ama samictu ay ruwaadda iska daba mareen ama xadathanii ama akhbaranii taas baa laydhan bal xagga oo markuu sheegaya xadiidka khalaq allahu arda yowma sabtina alxadiisa waxaa cibaaradan faqad tasalsala tashriik halkaa ba baa ku kordhinaysaan si laqbaduba ay u hagaagto dee kolley kitaabku kasoo naqlinaya cibaaradana waa sidii kuba sugnayde oo lafdiga sawaabkii waxa weeye faqad tasalsala bitashbiiki kuli waaxidi min ruwaatihi maha faqad tasalsala tashbiiku kuli waaxidi min ruwaatihi ee waa wuxuu ku tasalsulay bitashbiik ba-un wey waa inta waa lafdi kaa keligun baa lagu yar kordhin marka wuxuu uhi sheekhu waqala waxa yar waxa yar wasfun wasfi baa naadir ah wasfigaasoo litasalsuli u sugnaaday kaasoo salima nabadgalay min dacfin dacfi ka nabadgalay aad bu u yaryahay lalmatnu matnigiise maaha saasoo waa ka duwan yahayoo matnigu inuu dacfi ka nabadgalo taasi ma yara iyada waa wax iskaba badan laakiin wasfigan ah waa tasalsulkan wixii uu tan ku tasalsulayo ee uu bal masalan wasfigan la raacinayo dee raacaya ama wasfi ada ha noqdo ama sifa ruwaadu ay leedaha noqoto ama qowl ama ficile inta badan sanadka lagu soo naqlinayo had iyo goor maqaal baa jira oo maala haddaan eegno xadiidkan dee allahuma acini calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik xadiidka waa xadiis macruufa asxaabu sunanna ay wariyeen ama bacdigooda ay wariyeen oo siiq bal markaa waa xadiidkaa xooga leh laakiin marka la eega wasfigan kale raacaye allahuma meye qul inii uxibuka oo kaloo raawi kasta odhanayo sanadkaa lagu soo noqlinayo tasalsulka inuu fulaan yidhi inii uxibuka kii kale yidhi inii uxibuka kii kale yidhi inii uxibuka bal sanadkii o dhan oo lag laisdabageliyo taas taas maqaal baa imanaya oo had iyo goor wasfigan tasalsulku isagoo xadiidku matnigiisu iska macruuf yahay ayaa sanadkan la leeyahy waxaanuu iskaga daba tegay raawi kastaana ficilkaasu ama qowlkaasuu la yimi ayaa inta uu dacfi kaba nabadgalaa ay yar tahay buu leeyahay oo had iyo goor dacfiga xagga tasalsulka iskagaba badan walow ay lahaayeen dee wuxuu siy tilmaamaya masiida dabdi raawigiisa kaba dhacay haddana arrinta cagsigeed baa jirto sida uu uga nabad galo wasfigan tasalsulka leh ama qowl ha noqda ama ficile dacfi uga nabad galaa isagoo ada matnigiiba iska dariiqiisii kale la garanayo isagoon tasalsulkii lahayn oo haggaa uu kuba sugan yahay ayaa yar buu leeyahy oo waqala waxa yar wasfun wasfi baa yar ama yara waxa naadira weeye wasfun wasfi wasfigaas oo litasalsul usugnaaday de bal markaa wasfigan soo aragnay kii qawliga ahaa inii uxibuka oo kale ayaan kasoo qaadnay kii ficliga ahaa sidaas shabaka biyadi abulqasim oo kale kol kolna labadiba way israacaan ama wasfigan adaha sida xadahanaa iyo taas oo kale haddaba wasfi usugnaaday tasalsul oo ruwaadii ay iskaga daba tegayaan ayaa waxaa yar kaa wasfigaasoo saliima ka nabadgalay min dacfin dacfi ka nabadgalay lalmatn matnigu se ma aha dee mid isagu de waxa weeyaan nabadgal uu ka nabadgalo dacfigu uu yar yahay oo de matnigu isaga waa ka duwan yahay taasoo isagu matnigu waaba iska suganaanaya matniga usugan ba laakiin dariiqan tasalsulku maqaal uu ku sugnaanaya marka waxaaba uu leeyahay halkan qaala misaal uu kaba soo qaatay xagga hoose ka musalsal mushaabaka fa matnuhu صaxiixu wdariiqu btasalsuli fiiha maqaal horta lafti yar saxda lafdigan sakhawiba waa sadarka saddexaad ayaka labaad sakhawiba wuxuu ka soo qaaday xadiidkii bal markaa misaal buu tan ugaba dhigaya inta badan inaan wasfigani badbaadin oonu dacfi ka badbaadin isagoo matniguba iska caadi yahay ka masalsil mushaabaka waa kanaan lahayn abi hurayra yihi shabaka biyadi abulqasim kaasoo kale buu yihi fa matnuhu صaxiixun matnigu waa صaxiixo صaxiixa muslim buu ku sugan yahay waa matniga khalaq allahu larda yowma sabti taa xadiidkaas ama khalaq allahu turbata yowma sabti laakiin in dariiqan tasalsulku dee dariiqa tasalsulku xataa muslim kuma sugna in mid kasta idhaa shabaka biyadii fulan shabaka biyadii fulan muslim kumaba sugna waa dariiq kaleo kutub kale kuma sugan marka dariiqaasoo kale ayuu leeyahay wاdariiqu btasalsuli fiiha faqaala cibaaradaasi sawaab ma aha kolley dabcadii horena way ku sugan tahe waxa weye cibaaradu sida kitaabka sakaawiba ku sugan wاdariiqu btasalsuli fiiha maqaalun halkaa faqaala unbaa maqaala manaa dariiqan tasalsulka ee mid kasta shabaka biyadii odhanayo iyada maqaal baa ku sugan oo dacfi waa jira walow matnigun jirin xataa iyada matnigan dee kolley waktina makaalkan uma hayneen horta صaxiixa muslim buu ku sugan yahay xadiidkuna wuxuu ahaa riyaadkana waa kitaabkan ugu dambeeya kitaab اlmansuuraat wاlmulax kitaabkaas buu ku dhex sugay nawowina kuba soo naqliya riyaad saalixiinka marka xadiidkuna waa in ciidda la abuuray maalin sabtiyo adigu la waday ilaa aadam lagaba soo gaadhayo weliba lixdaa cishana wuxuu dhamaystay umuurihii dee adigu dhulka iyo calaaqa laba lahaa ayuu dhamaystay samada dikrigii kuma sugnayn iyo samada sidii loo abuuray dadka qur-aankuna dhulka abuurkiisu afar cisho inuu dhacay dee suuratu markaa markaan eegno waxa weeyaan fusilat laba cishona samada abuurkeeda uu ahaa taas baa qur-aanka kuma sugan oo dee xaggaa daahirkii qur-aanka waaba kaba duwan yahay ayaaba laba yidhaah ama dee uu noqonaya aimada qaarkood xadiidka sheekhu dee sakhawisaha kaba cabiro dee aimo kalena muslimba waa soo saaro oo agtiisa saxiix buu ku yahay albani oo kale kutubtiisa ama saxiixu jaamiciyo silsilaya waa saxiixi waa tasxiixiya dee aimo kalena way tasxiixiyaan sida ibnu jawsi amtaashi de adugu imaam muslim bay iskala dhaafan ragga kale haba soo qaada imaam muslim baa tasxiixiyey kitaabkiisa kusoo saare laakiin aimo iyagu xadiidkan guud ahaanba hadal kaba keenaa jira oo sida bukhaari iyo cali bnu madini iyo aimo kale ibnu kasiirna dee marka markaa aayaadkan dee ilaa lixda meelood iyo qur-aanka kuba soo noqday ilaahay uu inoogu sheegay samada iyo dhulka inuu lixisho ku abuuray halka ugu horeysay suuratu matalan acraaf oo kale waxa weeye ina rabakum aladi khalaq asamaawaati walarda fi sittati ayaam bal marka aayadda tafsiirkeeda waa kusoo naqliya isagoo isaguna qowlkan kale ku tegaya bayhaq iyo qolooyinkaasi waxay kaba dhigaan xadiidkani inaanu xadiis marfuuca ahayn abi hurayra kacbulaxbaar kaba wariyey markaa ruwaadii qaarkood qalad kaba dhacay oo ay xadiis musnado kaba dhigeen xadiisku markaa aanu ahaynba xadiis marfuuca waana se bukhaari ay kuba tiraan kolleyna mala dee daahir alqur'aaniya isagoo dee khilaafsan iyo umuuro sidaasa waa tiraan kalaamkiisaliye xadiidkan daciif la odhanaya waa xadiidka shuruuddii halkan ay sifaadka kaba cabireen waa shuruuddii xadiidka saxiixaynu soo marey shanta ahaa bal haddii saxiix likayrigi la idhaahna lagu daro mid dee lixaad oo ah wujuud lcaadidba wax kaba markaa loo baahdo ama xasankii oo dee kaba martabo hooseeyey wixii sifaad ay lahaayeenee keenayey in xasannimo loo xukumo ama sifaadkii keenaya xadiidka sixa in loogu xukumo tii baan ku kulmin oon laga wada helin oo ama way ka wada maqantaba meeshii ama wax ka mid ah mid ama laba ay ama saddex adigu uxun baa kaba maqan mid ama wax ka badan baa ka maqan xadiidka haddaba sifaadkii keenayay tasxiixiisa ama sifaadkii keenaya xasannimadiisa aanay dhammayn xadiidkaas daciif baa la odhanaya waxaanay bacd alculamaa yidhahaan xataa dee maa lam yajtamic fiihi sifaat saxiix loomama baahnayne intan dambe un la yidhah maa lam yajtamic fiihi sifaat lxasan ayun baa meesha taallo dee kol haddii aanu xasannimadiiba gaadhin saxiixna maba gaadhin oo martabadaa maba gaadhin xadiidka markaa saxiix xasanka sifaadkiisii ama wixii keenayay xasan in lagaga dhigee shuruud ahaa ay wax ka maqan yihiin aanay dhammayn ama dee mid ha maqnaato ama wax ka badani xadiidkaasi waa xadiid daciif qaybta hore uma takalama uu hadlay ibnu salaax calaa tacdaadihi waa tirintiis waa anwaacdiisa sheegsheegitaankii iyo wa tanawucihi kala bixitaankiisa qaybqaybintiisa ama dee suu u noocoobayuu noocyo kala duwan uu noqonayo ayuu hadal uu kaba hadlaya ayuu bilaabay marka tacdaadkiisa iyo tanawuciisa biictibaari faqdihi la-aantiisa fiiradii dee macnaa uu la qaybsamayo noocyo la noqonayo waaxidatan mid uu waayo min sifaati sixati sixada sifaadkeedii kaba mid ah aw akhara amase wax ka badan aw jamiica ama dhammaanteed macnaa ibnu salax ba imaka halkan sheekhu inoo soo koobay waana xadiidka daciifkaa barhkood baa taqsiim badan iyo anwaac badan usii kala saar saaray qaybdani wax magacyalaba maaha wax markaan sidhaahno camali dee noqonayaa maaha wax qismo caqliye ah iyo dee arrintii qadiyo caqliyun bay iskaba noqonaysaa iyo darbin iyo wax la isugegeyn un kaba soo baxaysa ibnu xibaan iyobaa kontomeeyu gaadhsiyaa la idhaha dee barhkoodna intaa way ka badiyeen oo kollay sharaxii bayquniya wala waqtigan dambe aynaan aqriinba waa tii waxoogaa saasoo boqol iyo dheeraadi ay kuba sugnaayeen qolooyin dambe oo mucaasiriini walow dee rag horena ay wax jireen ilaa shan boqol iyo ayay qismada marfuuca bukhaari iyo cali ibnu madiini baa ka mid ah ibnu kasiirina waa suu iran iyo bayhaqiyana ay kuba tegayaan ay leeyihin waa qalad ruwaadii kaba dhacay ama wahab inay abi hurayra xaggiisa kaba rafciyeen ee kacbulaxbaar waydhayd ba taas bay waa say yidhaahaan barhkood dee muslim iyana waa kaa aymo kale oo ilaa dee albaniya lagaba soo gaadhayo ay tasxiixiyaan xadiidkii bal markaa muxuu uhi waqala wasfun litasalsuli saliim lalmatu min dacfin wa naqsuhu intani waa qayb kale wa naqsuhu ay wa naqsu tasalsuli tasalsulka nuqsaantiis iyo go-itaankiisa uu go-o tasalsulkii oo aanu sanadkii oo dhami tasalsulkii isku wada raacin culima waa la ogaaday waa muxuu halkan leeyahay axaadiisan musalsalkaa dee ninku imika waqtigeena nin joogaaba bilaabaya sheekhiisii buu ka bilaabaya uu tasalsulkii kaga bilaabaya ilaa laga gaadhayo saxaabigii ama halkaa laga gaadhayo taasi way badan tahay maxaana jirta axaadiista qaarkood oo tasalsul loo imaka horta mutasal dee kuwan dee musalsalkaa kaba mida laakiin tasalsulkaasi aanu sanadkii oo dhan ahayne marka xagga sare la gaadha ama qeybta sanadka ugu dambeysa uu ka go-ayo aakhirkiisii oo kale bal masalan xadiidkan macruufka ah culimaduna cinaayada badan ay u yeesheen barhkoodna mu-alafaad gaara ay kaba diyaariyeen marka ama ay kaba qoreen ee ay ku yidhaahaan ay u magacaabaan almusalsal bilawaliya awalnimu ku tasalsulay macnaa sheekh baad u imanaysaa intaan axaadiis kale ka maqlin baa waxa ugu horeeyaad ka maqashay uu noqonaya xadiidka waa xadiidkii alraaximuuna yarxamuhum araxmaan yarxamu man fi lardi yarxamkum man fi sama xadiidkaa weeye marka mid kasta muxuu odhanayaa dee waxa weeyaan ama ahbaranii bihi fulan wahuwa xadaanii bihi fulan wahuwa awalu xadiiin samictuhu minhu waa xadiidka ugu horeeyan ka maqlay taasu isku dabagalay laakiin xadiidkaasi marka la gaadho de waxa weeyaan adigu camr bnu dinaar khalaas waa xadiis caadiya xadiis caadi loo wariya camr bnu dinaar waa sufyaan ibnu cuyeyne inta ka sokaysa ayuu tasalsuskaasi jiraay laakiin camr bnu dinaar iyo abi qaabuus iyo cabdillaahi bnu camrin taasoo kale axaadiis ay caadi u wariyeen oon awalnimo ku xidhnayn buu ahaa marka waa ta u leejeedo oo tasalsulkiibaa wuxuu go-ayaa aanu dhamayn oo sanadkii o dhan aan dhamaanayn marka waana xadiis macruuf oo culimada ay u cunaayoodeen anagu sheekhan sheekh maxamed cali aadam waxa weeyaan alfiya saudiya sharxay nasaayiga iyo makana muslim sharxiisu wada ama kutub kala duwan lee maka degan ee asalkiisu ethoobiyaanka yahay haya dee adugu ta kolley kaga qaada awalnimada kaga wariyay gurigiisa un anagoo ugu tegay mar oo dee ahayna wixii ugu horreeyan kaba maqle ba walaba darsi u leeyahay marka la xaadiray bal marka in wuxuu leeyay taas buu ujeedaayo wanaqsuhu nuqsaantiisa macnaha uu tasalsulkii go-een u dhamaan culima waa la ogaaday oo ujeedada axaadiisa qaarkood sida xadiiska araxmaan yarxamu ama almusalsal bilawaliya ma dhamayn oo tasalsulka xaggaa dambe camr bnu dinaar marka la gaadho wuu go-aya mudabajun maa yanqul lqariinu can aakhari wacaksuhu can aakhar wacaksuhu mubiinu man qad taqaraba bisinin wasanad wnaadiran yulfa biaakhirin faqad bal labadan bayd baan raacinaya sababto kolleyna waana tartiibtu ma yar habooneyn oo dee waa wax ruwaadii kuba tacalluqsane marka wuxu uhi mudabajun mudabaj nooca lagu magacaaba maa yanqulu xadiiska uu warinaya weeye alqariinu ku rafiiqi can aakhara mid kale oo rafiiqiisa uu ka warinayo wacagsuhu kaa cagsigi oo aakharkan iyo ka kale inuu isaga ka wariyaana mubiinun ay daahirun wabayinun ku isagu cad oo muuqda weeye ficilka abaanana dee laazim iyo mutacadiba waa noqdaa mubiinna bimacnaa waa bimacnaa bayin ama bimacnaa daahira bal bayana iyo tabayana iyo abaana laazim iyo mutacadi intaba way noqdaane oo marka wuxuu leeyahay laba nin oo isku rafiiqa oo isku da-ba inta badan ah ama isku sanadi haddii midkoodka kale uu wax ka wariyo kii kalena dib uu isaga uga wariyo taa waxaa lagu magacaabaa mudabaj oo haddii midkood midun ka wariyo ka kale aan waxba ka warin riwaayat alaqraan baa la yidhaha laakiin haddii mid kastaaba kii kale uu ka wariyo si abi hureyre oo caaisho ka wariya caaishana abi hureyre kaba warisay taa waxaa lagu magacaabaya mudabajo dee saynu hore usoo marray wa akhdan min diibaajata ili weji wejiga labadiisa ad ama labadiisa dhaban baa la yidhaha marka diibaajo lagu magacaaba haddaba waa mid siman oo way siman yihiin oo labadan raawi dee ma kala weyna ma kala sanad dheera waa dad siman sidaa labada dhabanba ay u siman yihiin waana kuwan dhexdoodii wax kala wariyay kaa mudabaj baa la yidhaha kolley culimaduna waxay gaar ahaan ugaba hadleen si sanadka taas lagu arko ruuxu aan ugu malayn qalad inuu jiro oo halkan bal masalan haddii la yidhaha can abi hurayrata can caaishata aanu ruuxu ugu qaadan malaa meesha cantani wow bay ahayd can abi hurayrata wa caaishata oo labaduba xadiidkay rasuulka ka wada warinayeen oo cantani inay taxriiftay aanu ugu qaadan ee u ogaado bal waxaa jira taas bay culimadu halkan dee nooc gaara ugaba dhigeen oo dee dani sidaasaa lagaga badbaadaya bal kaa mudabaj baa la yidhaha kaa mudabajun ama almudabaju mudabajku maa xadiidka weeye yanqul uu soo naqlinayo alqariinu kii rafiiqa ahaa ama qariinka ahaa can aakhara ku kale oo rafiiqiisii ah ama qariinkiisia uu ka warinayo wacagsuhu kaa cagsigiina oo aakharkani inuu isagii dib uga wariyaana mubiin bayinun ku cad oo daahiro weeye haddaba qariin ama aqraan kuebaa la yidhaha tiibuu beydka ku tacriifinayaayo marka wuxuu leeyahay labada qariin ama kuwa la leeyahay aqraan weeye man waa duul iyo kuwa qad taqaaraba isku dhowaaday bisinin xagga da-da oo inta badan dadkaa dee sheekhay la wada kulmeen wax wada akrisanaya waa dee walow waa haalibuun kolkol arrintu way isbedeli kartaa labadina oo kala weyni way isku dhawaa waxba dee qariin bay noqon karaa ama aqraan xagga sanadke xagga da-da iskaga dhawaaday iyo wa sanadin sanad sanad iskaga dhawaaday kuwaas baa laba qariin laydhaah oo qariineynku waxa weeye labada shaksi ee inta badan xaggii da-da iskaga dhow isku filmahayn laakiin way iskaga dhow yihin xagga sanadkana way iskaga dhow yihin oo sanadka waxaa loo wadaa sheekhyo ayay la wada kulmeen oo ama waaba isku sheekh ama laba sheekhoo iyaguna isku dabaqa ay wax kala wariyaanoo nina xagga sanadka ka kale ugama tiro yara ee way xaggii sanadkii way ku siman yihiin kuwaas baa la yidhaahaa aqraan markaa laba ninoo xaggii cumrigii iskaga dhow ama ta ugu mahamsani waa tan dambe ama xagga sanadkii iskaga mid i hadday dhexdoodii wax kala wariyaan waxaa la odhanaya waa riwaayat laqraan wanaadiran taasi waa haalib eh wanaadiran waayo wafi naadiri naadiran ama wayulfa waa la helayaayo marka waxa weeye dee naadiran fi naadiri biaakhirin ka dambe un oo ka dambe muxuu aha waa sanadka oo keliya inay isku dhowaadaan xaggii sanadka oo kaas xagga da-dabaha ku kala tagsnaadeene awqaadda qaarkeed ama fi naadir taa hore waa qaalib laba noo isku sanad ina xagga da-da isku dhow yihiin ee waa la helayaa faqad macnaa faxas oo keliya una ujeedadu markii hore labuu inoo sheegay da- iyo sanad bay iskaga dhow yihiin laba qarin qarin baa la odhanaya waxay dhexdooda kala wariyeen haddii midkoodka kale ka warinaya waa riwaayat laqraan haddii mid kastaaba kii kale uu ka warinayna waa mudabajkii laakiin hadday dhacdo iyagoo da-dii ku kala weyn xaggii sanadkii nina hore cilmigii u barashadiisii u bilaabay iyo dalabkii nina beri dambuu weynaaduu bilaabay sheekyadoodii waa isla mid oo sanadkii way ku siman yihin markaasna riwaayat laqraan un baa la odhanaya da-dii tafaawut haba jiro kol haddii xaggii sanadkii ay iskaga dhow yihin ama ay kaba siman yihin taas buu shadriga dambe u wadaayo oo wuxuu leeyahay kuwan aqraanta wayulfa waa la helayaayo macnaa taqaarubkii naadiran ay fi naadiri marka la eego kaa hore qaalib buu ahaaye dee awqaada qaarkeed ama axyaanan biaakhirin kan dambe ah sinan wasanad buu leeya sanadkii una iyagoo xaggaa iskaga dhow faqad macnaa faxasb oo keliya oo dee sanadkii una oo da-doodna tafaawud jiro dee kolley hadday dalabkii cilmiga kuma horreeyeen muhimku waxa weeyaan laba nin oo xaggii sanadkii ku siman dhexdooda wixii ay kala wariyaan haddii midkoodka kale ka wariya riwaayatulaqran baa la odhan haddii mid kastaaba ka kale ka warinayo isku noqnoqonayaanna waxaa la odhanayaa mudabaj faa'iidadeedana waa ta aan sooba maray allah subxaana watacala calaa calam فقد شرد شرد من التي مضت للحسن بقدر بعده عن مختلفا يكون في الهبوط على الضعيف ما دعوا مضعفا والبعض وهاه وبعض خالفا الضعيف وهو المردود معنى daciifkii ayuu mabxadkiisii ama halkii lagaga hadlayay halkani tahay daciifkuna waxa weeye xadiidkii la celinayay ee marduudka ahaa horaan usoo aragnay axaadiistu bal si guud waa taqsiim guud inay u qaybiyaan saxiix iyo xasan iyo daciif dee taqsiimyo intaa kasii qaybsamayo oo kasii baxayaana way jiraan oo badan bal marka labadii hore xasankii iyo saxiixii waynu soo maray daciifkii buu halkan sheekhu raximahu llahu tacaala kaga hadlayaa marka wuxuu yihi raximahu llahu tacaala faaqidu shardin macnaa daciifku adaciifo ama huwa daciifku faaqidu shardin shardi ku waayey weeye shardigaasoo lilqabuuli aqbal u sugnaaday oo shuruuddii macnaa aqbalka ama xadiidka maqbuulka loo ama shardi kii waaye anuga laba jeednaa shardan maa faqada kii waaye shardan shardi ayaan u jeednaa min alatii min ashuruudi alatii shuruudii ka mid ah shuruuddaasoo mada tagtay lilxasani xadiidkii xasanka ahaa dee saxiixiina waa kaba sii horeeye shuruuddii aynu ku soo maray xasanka ee xadiidku markuu xasan noqonayo loo shardiyayay inay la helo haddii mid ka mida la waayo kaas baa adigu xadiidku uu daciif noqonayaayo shardigan aan leenahay shardi qabuul ee la waayey shuruuddaas baan u jeednaa aynu soo marray maha shuruud cusub oo marka dee umuurihii bal aan soo marray waxay ahayd xadiidka maqbuulka in loo shardiyo itisaalu sanad in loo shardiyo cadaalo iyo dabdi ruwaadiisa u sugnaaday bal dabdigaasi xasanka iyo saxiixa laba yidhaaha midna waa dabdi dhan oo taama midna dabdi baa u ta adigu u xasilay une cilo la-aan iyo shuduud la-aan waxaa kaloon xasanka ku soo maray xadiidku haddii bal matalan kii xasan ligayrihi ah oo kale iyadana dee waxaa kusoo biirayay in wujuud lcaadid macnaa wax kaba ee si uu xasan u noqdo inay asalkiisaaba daciifa dacfi laakiin dhowe wax kaba loo helo duruq tacaduday ah bal haddaan maca wujuud alcaabid ku darno lix bay noo noqonayaan intii aynu halkaa ku soo aragnay waana marka loo baahdo weeye caabidka oo xasan ligayrihi haddaba mid kuwaa ka mida un haddii la waayo xadiidka daciif buu noqonaya itisaalu sanad haddii la waayo waa ti aynu soo aragnay maka qaybo waxyaala adigu meedee kitaabka inoogu iman waxyaalaha itisaalu sanad la-aanta ama markaan sanadku xidhiidhin dee kaba imanaya oo adigu markaa dacfiga haddii cadaaladii la waayo dabdigii cilad ay timaado shuduud yimaado umuurahaas bal taas baa waxa weeye ay tahay markaa faaqidu shardin huwa daciifku faaqidu shardin shardi ku waayey weeye oo daciifku oo lilqabuuli shardigaasi u sugnaaday aqbalka xadiidka la aqbalayo tajtani macna naqsido wanacni baa xagga hoose inooguba fasiran waxaanan u jeednaay oo aan ula jeednaa dee imaka tan shardiga kii waayey ama shardigan la waayayo shardan shardi ayaanu u jeednaa shardigaasoo min alatii min ashuruudi alatii shuruudii ka mid ah mada tagtay ee aynu ku soo maray dikrigeedu tegay lilxasani xadiidkii xasanka ah oo dee itisaali sanadkiiyo umuuraha kale imaka aan yar ishaarayo balkaas baa horta waa tacriifkii oo tacriifkii xadiidkii daciifkaa wuxuu noqonayaa xadiidkii as xasanka ah bal isagaa ka martabo hooseeyey saxiixee shuruuddii aynu ku soo maraye haddii la helo uu xasan ku noqonayo ama xasannimo loogu xukminayay mid ka mida uun haddii la waayo wuxuu noqonayaa xadiidkaasi daciif haddii laba la waayo saddex la waayona dacfigunbaa sii adkaanaya haddii la wada waayon dee iyadoo adigu bal markaa dacfigunbaa sii adkaanaya oo sii kordhaya taasna beydkan buu ku sheego oo wuxuu yihi biqadri bucdihi fogidiisa balkan imaka aan nidhi waa kaa daciifkaa een ku tacriifinay shardi shuruudii qabuulka ka mida kii laga waayey inuu yahay daciifba fogidiisa kolba inta ay gaadhsiisantahay ama qadarkeed cani shuruudi shuruudda aynu soo maray ee xasankii aynu kuba soo maray ee aqbalka xadiidka keenaysay shuruudda uu kaba fogaado qadarkeed ayuu yakuunu ahaanayaa xadiidkii daciifka ahaa mukhtalifan mid iskhilaafsan oo ku kala duwan fi lhubuudi dhaadhaca iyo dacfiga adeygiisa oo xagga marka la eego dee shiddada dacfiga ee uu aada usii dhaadhacayo dacfigii uu kusii fogaanayo wuxuu isku khilaafsanaanayaa ama uu ku kala dunaanayaa kolba shuruuddaa fogida uu ka fog yahay oo ka shardi keliya laga waayey khaasatan markaanu shardigu dee aanu ahayn xaggii sidqiga wixii kaba imanaya sida itisaalka oo kale iyo shuduudkiiyo umuurahaas oo kale ama dabdigii iyo in shardika keliya laga waayey ee uu ka dacfi yar yahay kii laba shardi laga waayey ka laba saddex laga waayaan ah waxa weeye ama kain dee uu kasii adag yahay oo uu kasii daciifsan yahay kii laba laga waayo macnaa waxa weeye kolbasta dee shuruudan faqd meeshii la-aan baa jirta shuruuddii lagu aqbali lahaa la waaye marka uu shardiga de adigu wuxuu sii kala badnaanaya xaggii dacfiga u kala adkaanaya taasna waxay ka imanaysaa in xagga shuruudda kolba kuwa laga waayey waxay yihiin iyo bal inta laga waaye umuurahaasuu kusii kala tegaya oo dacfigiisa aduu kala duwan kala adag sababtuna waa xaggan shuruuda fogida uu kaba fog yahay taas wey laakiin awqaadda qaarkeed baa mid shardi keliya laga waaye kii saddex iyo afar laga waaye uu kaba adkaadaayo taas haddii raawigani dee uu yahay raawi been lagu tuhmayo ama been sheegiisaba ay tahay dee kaas oo kale itisaal iyo shuduud iyo cillo iyo waxyaalo israacay uu kasii wada liitaayo bal taasi adigu imaka tan uu sheegaya waa wixii aqlami ama waa sida badan ee qaalibka ah weeyaanoo kolba fogida uu shuruuddii uu kaba fog yahay ayuunbaa xasbigeed iyo qadarkeed uu noqonayaa iskhilaafka uu xagga shidada dacfiga iyo qilada dacfiga uu isku khilaafayu ku kala duwan yahay biqadri bucdihi fogidiisa qadarkii nooc waa kan imaka aan haynaa fogidiisa qadarkeed macnaa waa daciifka cani shuruudi shuruuddii horeynu soo maray ee bal shanta ahayd haddaan lixba laga dhigin marka xasan likayrihi la joogo kaas fogida uu ka fogiyo kolba qadarkeed ayuu yakuunu ahaanayaa kii daciifka ahaa mukhtalifan waa khabarkii kaana oo soo taqadumay mid iskhilaafsan oo maxay isku khilaafsan fi lhubuudi xagga dhaadhaca dhaadhacuna waa adigu shidada dacfiga iyo inuu halkaa aada ugu sii fogaado weeye uu kusii dhaadhaco oo shidada dacfiga wuxuu taas iyo dee wuxuu ku kala isku khilaafsanaan ugu kala dunaanaya kolba shuruuddaasi looga helo ama dee qayb looga waayo qayb ka mid a ama in qaybtaa kaba badan bal taasi waxa weeye labadaa bayd wuxuu inoogu sheegun tacriifkiisii iyo inuu anwaac leeyahay anwaacdaasna ay macnuhu kaba imanayso ay ka dhalanayso xagga shidada dacfiga iyo dacfiga qiladiisa oo uu isagii kala dacfi adag yahay oo sababta ay u kala dacfigiisani u kala dunaanayo u kala hooseynayo xagga dacfiga u kala banaanayaana arrintan uu inoo sheegay ay tahay marka wuxuu uhi sheekhu raximah اllahu tacaala cala daciifi ma dacow mudacafa malbacdu malbacdu wahahu wa bacdun khaalafa aimada qaarkood iyo kutubta qaarkood ayaa waxay dhigtaan nooc ay mudacaf ku magacaabeen mudacafkaasna waa nooc adigu dee daciif ba laakiin dacfigiisaasi dacfi adag horta aanu ahayn dacfi culimadu ay isku wada raacdayna aanu ahayn taas bay dhigtaan dee kutubtana inta badan waxaa la arkaa qeybto intooda badan koon waa aragna taqsiim saasa laakiin barhkood dahabi kalaamkiisa way dhacday rag kalena way dhacdo dee mudacaf ay kuba magacaabeen nooc ay kuba magacaabeen marka noocaasna waxa weeyaanuun xadiidka tadciifkiisa la yskuba khilaafay khaasatan ruwaadiisan ee bacd alculamaa ina waxa weeye masaa-ishan tadxiixa iyo tadciifku waa masaa'il horta ijtihaadi ah san masaa-ishan kale axkaamta iyo furuucdiiyo waxlahaasi ay ijtihaadi ay u tahay ayay xaggan tasxiixa axaadiisa iyo tadciifkeed ay markaas iyo tajriixa ruwaadda iyo ama tawsiiqooda iyo tajriixooda iyo tadciifintooduna ay u tahay masaa'il iyadna ijtihaadi oo raggee xufaad ahaa ee aimad ahaa ay isku khilaafayaan xaggii ijtihaad oo xadiis mid uu isagu daciif u arkayo ayaa mid kalena u arkaya ruwaadiisu inaanay dee heer xadiiskoodii lagu daciifiyo aanay xaggaa gaadhin ay kaba xoog badan yihiinoo xadiiskii uu xoogeynaya raawi midkood tawsiiqiyey ayaa mid kale tadciifinaya arrintuna tanaaqud iyo wax kale maaha ee waa xaggii waa masaa'il ijtihaadiya sadee masaa-ishan kale cilmiga ijtihaadiga ayuun bay laba mid yihiin haddaba nooca caynkaasihe aimada qaarkood andaartood iyo ijtihaadaadkood iyo aaraadooda ay ku kala duwan yihiin bal masalan raawi ruwaadii kamida nin tawsiiqiyey kol kol baaba nin kaliya ijtihaadkiisu iskhilaafa oo kolla waktina uu tawsiiqiya wakti kalena nin daciifiya qowlkiisu isba khilaafay bal markaa mid kalena uu daciifiyey kaas oo kale xadiiskiisu maha xadiistee dacfigiisu uu yahay nooca aan soo maray ee laga tegayo ma aha ama marduudka ah waa nooca dee dacfigiisiba aan lasku laysla meel dhigin laysku khilaafsan yahay oo markaa kaas tadciifkiisaas horta dee martabadii sare xataa haddii la yidhaaho waa saxiix ama waa xasan la yidhaahna martabadii sare qaybtaa kuma sugnaanayo waa tan ayimadii qaarkood ay daciifinayaan haddii la yidhaha waa daciifna martabadii hooseysay ee daciifka ama martabooyinkii dhaxama noqonaya dacfi dhow buu noqonaya marka kaas bay bacdigood ku magacaabeen mudacaf kii buu inoo sheegayaa oo wuxuu ihi acla daciifi daciifka ka ugu heer sar u sarreeya sarreynta halkana wuxuu u wadaa xagga quwada ee xagga marka la eego hubuudka iyo shidato dacfiga ma aha oo waa ka ugu dacfi dhow dacfigiisu ugu sahlanya weeye maakii weeye ama xadiidkii dacow ay dacowhu ay ku magacaabeen mudacafan mudacaf ay yidhaaheen oo bacd alculamaa baa qowlkan noocaa mudacaf yidhi oo kaa mudacaf ay ku magacaabeen kaasba weeyaanoo waa xadiidka aan dacfigiisan laysku waafaqin ama sanadkiisa ha noqoto ama matigiisa cillo iyo shuduud dee lagu cileeyey ama shuduudnimo oo matiga lagu daciifiyey haba noqotee barhkood baa daciifiyey barhna way xoogeeyeen oo markaa muxuu ihi tiibuu inoosoo waxa weeyaan sii fasirayaayo maa xadiis weeye markaa isagu albacdu culimada bacdigood wahaahu uu daciifiyey wahaahuna macno dacafa ugu wadaayo haddii la yidhaha waa daciifun waahin oo kale waa dacfiga aada usii adag aada u daciifiye macnuu maahawn uu daciifiye barhkood wa bacdun barhna khaalafa ay khaalafa dalika albacd barhkaa isagu daciifiyey uu khilaafayoo uu ku khilaafay inuu xadiidkii xoogeeyey oo uu xadiidkii ama xasan uba xukumay ama saxiix ama raawigii uu daciifinayay uu tawsiiqiyey kaas baa waxa lagu magacaabaa mudacaf baa lagu magacaabaa oo imika wuxuu soo gelinayaaba halkan axaadiistii saxiixayne aimadii nuqaad ahayd barhkood ay iyagu bal wax kalaam kaba keeneen dee in badanha lagaba jawaabo in badanna kalaamkaasi waxaan ta'siirinayn haba noqda laakiin sixadii sarha un ka dhaadhiciyo dee barhkoodna jawaabta laga jawaabay takallufa kuba sugnaadee ee waxaway noocaas buu imika halkan shaarixuba kusoo dhiganayaayo axaadiista aimadu dee bacdigoodna ay xoogeynayaan bacdigoodna ay daciifiyeen ee aan laysku waafaqin labadii dhinac ama quwadoodii ama dacfigoodii taas baa la la yidhaahaa mudacaf baa la yidhaahaa sadarka labaadna khaalafo bedelkeeda khaalafo horta alifteedu waa ti waxa weeyaan lilaطlaaqo khalafa dalika albacd bitafwiitihi baana cibaaro saasaad moodaa inay taalla sadarka labaa nimada sadarka midun kaba hooseeyo oo barhkaasi wuxuu ku khilaafayaa kuwa daciifiye hore muxuu ku khilaafay laftiga i yaalla waa fabaad moodaa laakiin waa halkaasunbaa dhibic aan ku kordhinaynaayo macnuhu wuxuu noqonaya waa bitaqwiyatihi lahu weeye famaha ee waa qaaf oo xoogeyn uu bacdigani xoogeeyey oo uu xadiidkan xoogeeyey ayuu bacdiga hore ku khilaafay marka bitaqwiyatihi lahu weyn aclo daciifi daciifka ka ugu heer sareeya xagga dacfiga quwadiisa maa xadiidkii weeye dacow ay magacaabeen dacahu yeedhidii way jirtay dacaahu oo bimacnaa samaahuna luqadii waa wax macruufa welibana markay dacaa bimacnaa samaa taysa samaayo kale dee laba mafcuul bay qaataano mafcuulka labaadna in dee ay toos u qaataan iyo si mubaashiratan inoo taalaano waa wax jaa-isa in ay xaraf mafcuulka labaad xarfujar la geliyo saba oo kalena taas oo imika maxaa la odhan dacawtu ibnii muxamadan iyo dacawtu ibnii bimuxamadin macnaa waxaan ku magacaabay inankaygi muxamed sidaas samaytu ibnii muxamadan ama samaytuhu bimuxamadin oo mafcuulka labaad in xaraf khaasatan ba la geliyo labadiiba waa wax dee luqada inooguba sugan imaka halkana dee mafcuulkii horean iskaba qadaranaynaayo aclo daciifi maa kii weeye dacawhu waa culimadu ay ugu yeedheen ku magacaabeen mudacafan mudacaf ay ku magacaabeen wa huwa isaguna maa xadiis weeye albacdu culimada bacdigood wahaahu uu daciifiyey wa bacdun bacdi kalena khaalafa dalika albacda barkaas isagu markaa daciifiye uu khilaafayoo uu xoogeeriyey kaas baa mudacaf la yidhaahaa bal tacriifkii iyo anwaacdii anwaacdii qaar oo inuu kala dacfi adagiibu halkan inoogu sheegay iminkana masalo kale ayuu halkan u gudbayaay oo ah masaladan ah xadiidka daciifkaa camalfalkii lagu camalfalayay taas buu bal waxa weeyaan iyo waxa kuba sugan buu u gudbayaa oo wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala wabayin adaciifa fi lcaqaa'idi waxukmi rabbina alcadiimi alwaaxidi واxتج بالضعيف في الفضائل بشرط الاندراج تحت الشامل وعدم العدو إلى من ينتقى وفيه منع وجواز مطلقة وحر شيخه وبين عبده الضعيف حديثك الضعيف كعبده في العقائد إذا كان واردا في العقائد ومعنى الضعف يستعده يوكبر رجيه هكذا مسلم هداد شيء يسوي ama aada qoraysaba adigu aada sheegaysaba imaka tani camalkiiba maaha ma sheegayo oo laguma camal falayuu leeyahay laakiin xataa sheegidii la sheegayeyna caddee inuu daciif yahay caddee marka uu yahay mawduuciisa ama uu kuba soo arooray wax caqiida kuba tacalluqsan wa xukmi rabbina rabbigeen xukumkiisii markuu ahaaday kuba soo aroora rabbigeenii alcadiimi weyna alwaaxidi keliya ujeedadu waa axkaamtii sharciga ahayd taas marka uu yahay ama axkaam wadciyaha noqoto ama axkaam takliif haba noqoto haddii uu isaga mawduuciisu taa yahay oo kuba soo aroray ama uu ku tacalluqsan yahay marka ha ugu camal falin horta xadiisa daciifa halkaa xadiis maqbuulun baa loogu camal falaa xadiisa daciifa halkaa asal ahaan ha ugu camal falin welibana haddaad sheegayso ama waxa weeyaan ama dee hadal aad ku sheegaysa ha noqoto ama adoo meel kuba qoraya haba noqotee inuu daciif yahay taas muuji oo sheeg si aan loogu kadsoomin oon loogu camal falin dee tan oo dad aanay bal xukum ama wax ictiqaad keenaya ama xukum kaloo sharciya keenaya aanay ugu camal falin bal markaa taasi iyadu marka hadalkan waxa dee ugu sugan oo halkani uu inoo keenaya dee kol hadduu ictiqaadkii iyo ictiqaad iyo wixii axkaam ahaa imika kuba khaas yeelay arrintuna ay sheegidda iyada ay tahay haddii arrintu ay tahay dee qisas iyo mawaacid iyo tarkiib iyo tarhiib iyo waxyaalaha aan calaaqo ama aan ku tacalluqsanayn caqaa'id iyo axkaam markay werina tahay eeg werina ay tahay iyada haddii sanadkii lagu warinayo dee iyada basi waaba dee inta badan way isticmaaleen oo sanadkii oo way tasaahuleen haday sanadkii si ku warinayaan waqtiyadoodii horena sanadku dee bayaan buu ahay oo xadiidka haddii sanadkiisii lagu sheego macrifada sanadkaa iskaba badnayd oo waxyaalo badan oo imakay nagaba qarsoona iyo kamay qarsoonayn saas baabay u yidhaaheen man asnada laka faqad axaalako ninku kol hadduu isnaadkiisii kuu sheego adigu arrintiisii kugu soo wareejiyo ay bacdigood walow aanay fiicnayn kaba dhacday raggii hore ahaa ama xufaadiiba ahaa dee kuwa xataa mawduuca sanadkii intay kusoo naqleen ay kaba aamuseen oo mala agtooda ay ahayd taasi inay bayaan iyo caddaynhayd kole day sanadkii sheegeen oo dee dadkii xadiiskan ba ama lagu tumayey ama waxaan dee bal waxa weeyaan wadcigiisa loo nisbeeyey meesha ama wadci lagu yaqaanay meeshii magacooda uu kuba sugan yahay inay taasi bayaan ahayd walow dee maanta iyo beryo dambaba aanay waxyaalahaasi bayaan ina aanay ahayn sanadka oo kale oo laguba gaabsadaa balmuhim sanadka way tasaahushan jireen waqtiyada xagga markaa warintiisana ujeedadu dacfigu dee kolley bal shuruudna way noo dambaysaa shuruuddaasna in camalfalkii un ma eegeyne xataa riwaayadiiba iyaduna qaadanayso riwaayadii way noqone haddii aanu ahayn caqaa'id iyo xukmi axkaamta sharciga uu arrintu tarkiib iyo tarhiib yahay siiqadan iyo cibaaradan rasuulka loogu tiirinayana la dhowro bal aan la jasmin arrin dacfiguna dacfi adab aanu ahayn bal warintiisa la wariyo iyadoon xaaladiisa la caddayn oo laga aamuso bal taasi la mid maaha ayuu leeyahay tanoo dee wax laazima ma noqonayso walow naseexadii ay keenaysay umuuraha khaasatan dadkiina aanay macrifadoodii maanta jaanibkaas ay aada iyo aada uga yar tahay inaan umuuraha ruuxii aqoon u lahaa aanu kaba aamusin wabayin cadee aldaciifa fi lcaqaa'idi waxukmi rabbina macnaa waa sheegidiisaba iyada taa kol hadduu yahay caqaa'id iyo axkaamtaas iyada caddee oo ha ka aamusine sheeg inuu daciif yahay marka wixii aan taa ahayna bal marka la warinayo waa warintii qeybtan hore iyada waxa weeye haddii de la tasaahushado dacfiguna aanu sii adkayn bal layska yar ilaaliyo wax dee siiqo je go-an in lagu soo naqliyo waxaan rasuulka ilaahay kaba sugnayn salawaat ullaahi wasalaamu calayh ee in badan bay culimada taasi ka dhacday waanay bal taa iska tasaahushadeen ama fudaydsadeen oo kalamay mid dhigin umuuraha hore waana xaggii riwaayadii marka wuxuu uhi naadimku bal marka waxtaja xujayso waa cibaaradu kaba cabira isagu bidaciifi daciifkii xujayso fi lfadaa'ili waxyaalihii fadaa'il alacmaal taas u xujayso bishardilindiraaji laakiin hoosgelitaan uu hoosgelayo waxaan ama xadiiskan daciifkii shardinteed taxta shaamilin asal isaga shamlinayo oo dee shareecada usuusheedii sugnayd kaba mida ama cumuum qur'aan ama xadiis haba noqoto qaacido caam oo qawaacidii shareecada ka miduu hoos imanaya haba noqotee bal wixii aanu ahayn wax dee asal mukhtaracoon shareecadiiba raad ku lahayn wax isagu keenayo oo aanu ahayne asal caama uu hoosgelayo dee xujadu ay noqonayso markaa asalkaa caamkuu hoosgelayo in laayo xujadii noqonayso oo